gabar ka soo baxday hotel lagu magacaabo african beach oo hoteelada lagu cawiyey ka mid ah ay kasoo baxday saddex gabdhooday ahaayeen oo isla socdeen laamigii kusoo dhaceen asgariyan ka hor yimaaday istaag buu ku yidhi way ka diideen way ka madax adeegeen haye
way dhaqaaqeen markay dhaqaaqeen oo qoray intuu ku taagay yidhi istaag way ka diideen markay ka diideen xabaduu ku riday maskaxday ku dhacday naftaba dhulka lamaba dhicinba waa garti asgarigiina meesha uu ka baxsaday haye
qolada booliska degbada ee cabdicasiis a goobta soo gaareen oo gabadhii omeyd ay qaadeen si ay dhiidana geeyeen haye
gabdhihii la socdeen intay ka carareen meelaha ku oynayay marka saasay wax u dhaceen waa gartay waxaad ii sheegtaa gabadha la dilay iyo askariga aad ii sheegayso in falkan uu geystay maxaa dhex maray ka hor inta falka uusan dhicin
waxba ma dhex marin asgariga wuu soo socday wuxuu kasoo leexday banaadir bich dhankeeda ku yimaaday markii uu yimaaday hoteelka meel kasoo horjeedo dukaan oo wax laga iibiyo tagay waxbuu kasoo iibsaday gabdhihii markay banaanka usoo baxeen uu yidhi istaaga way ka diidan ay ka madax adeegeen markii gabdhihii ay dhaqaaqeen waxbad ku riday haye marka saasay wax u dhaceen gabadhiina laf dhulka loomaba dhiceen oo qolada booliiska kasoo gaadhay waxa geeyay si ay dhiida marka maxay wateen gabadhan la dilay iyo gabdhaha la socday markii falka u dhacay
asgariga dhar wuxuu gashnaa dharkii nabad sugida oo cagaarkaa haye oo ku labisnaa oo ku labisnaa marka sidaasay wax u dhaceen markuu gabadha uu dilay korkuu ka tegay saana u fiiriyey markii dhacday een soo jeesan karin oo ka tagay
wax askara oo goobta joogay ee falkuu ka dhacay ma jirin miya waa joogeen qolada hotelada waardiyeysaa joogtay meeshooda kama soo dhaqaaqin siduu ku baxsaday marka askarigu mar haddii meesha askar kale ay joogeen
asgarta kale oo hotelada waardiyeyso dhegba shaq uma siinin xabadda ninkaa markuu ku riday gabdha markuu dul tagay oo saan u fiiriyey inay dhimatay markuu arkay oo kasoo tagay goobtan waa kaga baxsaday waa gartay
marka saasay wax u dhaceen ninkii ilaa haddaba waa la-yahay ciidamada booliiska raaditaan ku jira oo degmooyinka erigeeda laga raadinaya marka maxaad maqashay ma in ciidanka eh, hoteelada jooga oo meelahaas waardiyey oo ka mid ahaa mise in askari iska socda un ahaabaad maqasheen maxaad xog ku maqasheen
horta aniga milyadan ka shaqeeya asgarigaasna wuxuu ahaa asgari waxay ila tahay booliis ah maadaama dharka cagaarka hadda booliiska ay u badan yihiin intaba kuwa degmooyinka ka shaqeeya iyo saldhigyada ka shaqeeya
waa gartay gabadha la dilay marka gabdhihii la socday eh, haddii aad wareysateen maxay idiin sheegeen in eh, arrintan ay sababtay
waxba kama dhexeynin oo maba is aqooninba haye
macnaha inuu wax weydiiyu rabay markii gabadha way ka madax adagtay way dhaqaaqda markay dhaqaaqdana xabada ku rida gabdhaha wax kaloo dada oo la socday oo saddexdooda aan ahayn eh, miyaa jira marka maya ma jiraan waan raadiyey inaan wareysadaan rabay way ii suurtageli weysay oo gabdho kale oo la socdeen waan waayey oo labadaas gabdhood aan ahayn markaan labada gabdhood aan la hadlana waxay yidhaaheen waxba kama dhexeeyaan labadii gabdhoodna meeshay isaga tageen oo bajaajay raaceen xaafadahooday kala aadeen